asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isikastoo maqalkarad iyo hacadaadu in soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysadoo habeen kasta haddaan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal oo xubnimo axad ah isna soo gelaysoo talada ku aasaysan tahay shan iyo labaatanka bisha sideeda ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaaba caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xarumaha muhiimka ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug sababaha ay ciidankaasi loo keen dhuusamareeb ayaan xog idan ka haynaan faahfaahin ku saabsan ayaan gorar idiin soo gudbi doonaa madaxda ururka la sunna ayaa maanta kulamo muhiim ah oo lagu kala booda ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxyaabaha ka soo baxay kulamadaasi ayaan xog idan ka haynaa waad maqli doontaan saaxiib yaal gorro wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya wafdi balaaran hogaaminaya ayaa goorra caawa soo gaara dhuusamareeb hub fara badan ayay keen dhuusamareeb qorshahooda ayaana idiinsoo gudbi doona goorro qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona shirka dibshusinta beelaha deegaanada galmudug ayaa waxaa la shaaciyey in si rasmi ah uu maalmaha soo aadan uga furmi doono magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug waad maqli doontaan saaxiibayaal faafina ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidanka ee somalilan ayaa waxa uu sheegay in ciidan ku beeray puntland ay ahaayeen kuwa aan u shaqayn maamulka somalilan hadal uu jeeshay ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta xil ka qaaday wasiirkii qorshaynta ee maamulka galmudug waxyaabaha lagu dhaliilay ayaan xog idan ka hadnaa waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi diin oo maanta ka hadlayay magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa wuxuu sheegay in garowa lagu qabto waa hadalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan walaalaheen gobollada waqooyi jira ama maamulka somalilan inaan iyagana garow yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan ay soo dhawaystaan inaan doodeenna dhiibanno oo dadka la halagno kama baqayno dadka reer puntland waxaan ku boorinayaa inaan wada hadal ka baqin qodobadaas ugu soo kora xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij shanca wax ku dhagaysan doonteen heesta qodobadaas waxaan kusoo korinta barnaamijkan ugu jirnaya dhegeysa doontiin barnaamijka waxaa soo saaraa kan caaw ka tegi doonaan waxaasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifa iyo barnaamijkii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
wayaaya kula wanaagsan ayaan idleena saaxiibayaal kusoo dhowda barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ciidamadii biliiska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta barnamadii waxa ay la wareegeen dhammaan xarabaha muhiimka ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ciidamadan oo saaka aroortii laga soo qaaday garoonka adaacaddi ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay gaarayaan ilaa boqol iyo labaatan askari waxaana hogaaminaya sargaal lagu magacaabo faarax qaaroole oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano harmacad sida ay warbaahinta raadiyo xadaada u xaqiijiyeen ila waradyo muhiim ah ciidamadan ayaa maanta marka ay degeen dhuusamareeb waxay la wareegeen ammaanka garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb madaxtooyada maamulka galmudug ee dhuusamareeb iyo xarunta lagu qabanayo shirka dibshusinta ee beelaha deegaanada galmudug ee magaalada dhuusamareb ee caasimadda maamulka galmudug waxaana ciidamadan marka ay gaareen gudaha dhuusamareeb ay magaalada ay ka abuurtay ee xiisad ka dhalatay ciidamada ku sugnaa dhuusamareeb iyo ciidamada maanta gaaray dhuusamareeb waxaana magaaladaasi muddo saacadaha ay gashay xaalad kacsanan ah u dhexaysa ee ciidamada booliiska ah ee maanta la wareegay xarunta madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ciidamadan ayaa markii la wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ee dhuusamareeb waxaa kulan xasaasi ah oo u dhexeeya hogaanka ururka lisunnaa ay maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug kulanka maanta ka dhacay dhuusamareeb ayaa waxaa ka qayb galay sheekh cabdirasaaq maxamed cali mare oo la yaqaan ashcari macalin maxamuud sheekh xasan faarax iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan xogaha caawa laga helay dhuusamareeb ayaa waxay sheegayeen kulankaas intiisa badan looga hadlay ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug iyo waxa laga yeelayo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maanta geystay halkaasi iyadoo hogaanka ururka lusana walaa xoogan ay ka muujinayeen tegitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee booliiska ee maanta la wareegeen xarumaha muhiimka ee magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug wararka naga soo gaaraya caawa dhuusamareeb ayaa intaas waxay ku darayaan inay xarumaha ay ka degan yihiin magaalada dhuusamareeb lagu kordhiyay ciidamo hubaysan gaadiidka dagaalka si ay u xaqiijiyaan ammaankooda maadaama ay shaki badan ka muujinayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhuusamareeb maanta la geeyey ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa gacanta uga haya ku haya ciidamo isku dhaf oo horey gacanta ugu hayay ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee maanta dhuusamareeb gaaray ayaa ku sugan xarunta madaxtooyda ee dhuusamareeb xarunta lagu qabanayo shirka dibshiseenta ee beelaha deegaanada galmudug iyo guriga dhuusamareeb uu ka degan yahay taliyaha guuta shaytanaad qeybta kooyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal mascuud maxamed warsame dhinaca kale gorro caawa dhuusamareeb waxaa gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed abruslow dacaale wafdiga wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa qayb ka ahaa taliyaal ciidan iyo saraakiil kale waxaana dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxa xukuumadda galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb garoonka dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in ka tagtay diyaarad qaas ah oo siday hub la sheegay in lagu talagalay ciidankii maanta ka tegay dhuusamareeb iyo ciidanka uskodhafka ahaa ee horey ugu sugnaa ee magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug waxaana caawa dhuusamareeb laga soo warinayaa warar aan wanaagsaneyn kaasoo ah xiisad ee u dhexaysa ee ciidamada maanta dhuusamareeb tega iyo ciidanka isku dhafka ah ee dhowaan la qarimeeyey islamarkaasna sugayay ammaanka dhuusamareeb kulamo xasaasi ah ayaa iminka inla hadlaya oo caawa u socda madaxda ururka ilisunna ugu horeeya sheekh maxamed shaakar cali xasan madaxa xukuumadda galmudug iyo wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo saw caawa soo gaaray dhuusamareeb dhinaca kale ilawaraadii lagu kalsoonaan karo oo ku sugan dhuusamareeb ayaa waxay caawa inoo xaqiijin in khilaaf uu soo kala dhex galay hogaanka ururka ilisunna ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolkani galgaduud khilaafka ayaa yimid kadib markii maanta xubno ka mid ururka ilisunna ay ku dhawaaqeen inay ka baxeen heshiiska ay la gaareen dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay fulin waayeen qodobadii lagu heshiiyey qaar kale oo ka mid ah hogaanka ururka ilisunna ayaa sheegay in heshiisku yahay sidii loo kala sixiday oo aan loo baahnayn in maanta laga laabto islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay taageerayaan si ugu yaraan qaar ka mid a qodob heshiiskaasi ay u horgelaan waayahay kula wanaagsan ayayna leen saaxiibayaal wixii waraa kusoo kordhay ee dhuusamareeb iyo sidoo kale ee wafdigan soo gaaraya dhuusamareeb iyo kulamada xasaasiga u dhexeeya ee madaxda ururka ilisunna iyo wafdiga wasiirka arrimaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan kuusoo gudbi doonaa wararkeenna iyo barnaamijya dambe ee soo socda magaalada garowe ee caasimadda puntland ee markaan hadiya madaxweyne puntland saciid cabdullaahi deni oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay magaalada garowe caasimada puntland ayaa dalbaday in wadahadalka soomaaliya ee somalilan maqaamka magaalada caasimadda ah muqdisho lagu qabto magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland wuxuu sheegay in wadahadalada soomaaliya ee somalilan ay tahay caqabad kale oo hortaagan dastuurka soomaaliya wuxuuna sheegay inuu ka codsanaya somalilan inay wadaxaajood ku wada galaan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland haddii doodda iyo hadalku badato natiijadu yaraato naftirkeedu waa cillad u baahan cilmi baarayaashu inay inay bixiyaan cilladdaas waxaan garowsannahay dhammaanteenba haddaan la wada hadlin inay adag tahay in la wada heshiiyo wadahadalku waa gundhigga isfahamka bulsho meel wada dhaqan iyo bulshada adduunkaba waa meelaha horumarka lagu gaaro isfahamka oo ay ka dhalanayso talooyin badan talooyinkaas ururay ayaa wax ku qotamaan waxaas weydiin leh dibu heshiisiin aad u fara badan baa la qabtaa haddana waxaa la yidhahdaa dibu heshiisiin baan u baahanna halkaas yani waxay la tahay haddii jiil caraysan la yidhahda maalin walba waa la wada heshiisiinayaa oo iyagoon heshiin jiilkii ubadkii ay dhaleen ay koraan colaadii hurgubadii sidii u taagnaanaysa marka daba heshiisiintu waxay noqon doontaa mawduucaan laga gudbin haddaan daba heshiisiinta laga gudbinna waxaa adkaan doonta dowladda soomaaliyeed in la helo marka anu waxaan u dhigi lahaa in la heshiiyo way fiican tahay laakiin inaan wakhti badan gelinno hay-adihii wixii lagu heshiiyey ilaalin lahaa dhinaca dhismaha hay-adaha dowladda waxaad moodaa in hadda lagu beddelayo workshoobyo sibinaaro wada hadal dad isu tegaya waa wax fiican laakiin waxaas oo dhan waa means waa wasiilo lagu rabay in lagu gaarin wax lagu dhiso haddii marka aysan ka soo bixin qoraal uun ka soo baxo iyo hadallo oo aan loo dhaqaaqin wixii ka soo baxa inaan la fulin oo hay-adihii la dhisin waxay noqonaysaa mar walba square one maalin walba marka in lagu soo celceliyo runtii puntland waxbaa ka qabyo ah laakiin middii madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay ay bilaabeen wax badan baa ka qabsoomay waxaa qabsoomay inay puntland hay-adaheedii dhismo ay ku jiraan in madaxdeeda isbeddelayso in dowladdii meelo badan habaxa ku jiro laakiin haranqaadayso waxaas taas ay daliil u tahay haddii heshiiskii ugu horreeyey ee laysugu yimid dhowr heshiisoo ka horreeyey marka laga tago sagaashan iyo sideedii aan maamulka puntland lagu dhiseen hanaqaadkan ma dhaceen haddii shirar kale ha ka horreeyaana dowladda hadda federaalka jirta saldhigeedu waa laba kun iyo afartii aanan hay-ado dowladeed lagu dhiseen waxa hadda maanta socda ma ay qabsoomeen su-aasha meesha taalla waxa weeye dadka soomaaliyeed dadka hay-adahaas loogu talagalay inay ama afar sano ama shan sano jiraan isaga beddelayaan markay imaanayaan waxaa la rabaa dabar adag iyo xayndaab aysan ka bixi karin in lagu hago waxaa aad dadka soomaaliyeed ugu daalayaan madax marka ay kursiga timaaddo sida iyaga ay jecel yihiin ku dhaqma intay dhinac iska dhigaan wixii ay ku yimaadeen oo ay ku soo heshiiyeen runtii arrinta u baahan in emfasaiska la saaro ama xoogga la saaro oo aan kula talin lahaa waxa weeye sidii loo quweyn lahaa hay-adaha dowladda iyo sharcigu sarrayntiisa oo dad ka madax bannaan dano gaar ah oo siyaasadeed ama dhaqaale loo heli lahaa oo awood u leh ciddii xadgudubta inay qaban karto mararka qaarkood dad badan oo talo wanaagsan oo wanaag iyo dowladnimo ka sheekaynaya kuu imaanaya laakiin haddana wuxuu ku dhisayaa qaacido khaldan waxa khaldan hal la qabto markaa tidhaahyo wuxuu leeyahay waxba lagama qaban kara taa iska daayo adigu waxaan samee marka haddaa wixii khaldanaa la qabanayn cid wax samayn karta way adkaanaysaa marka marka waxay noqonaysaa qof walba dabarka in laga sii daayo markaa macno yeelan mayso hay-adihii dowladda dhismahooda waxaa hadda mithaal u ah gaagaab wuxuu yidhi dastuurkii lama xadin dastuurkii qoraalkiisa lama xadin laakiin habraaciisii baa la xaday waa xaqiiqo jirta waxaa daliil u ah guddiga dib oegista dastuurka ee madaxa bannaan waxaa la aasaasay laba kun iyo afar iyo tobankii xukuumaddii brobosalkaas lahayd baan ka mid ahaa baarlamaanka ansixiyey sida dastuurku qabo shanta xukuumaddu soo magacaawda ama baarlamaanku u ansixiyo waxaa ku weheliya shan kale ama intay rabaan ha ahaadaan inta maamul goboleed jiro oo midxubin soo dirsanaya ilaa laba kun iyo afarti ilaa hadda waa la diidanya mana sawcin marka habraaci sooma khaldana haddii habraaci qoladii dib oegista lahaa aysan uusan dhammaystirnayn shaqada qabsoontay ma shaqo saxaa mise waa shaqo qalloocan guddiga madaxweynaha ay puntland u dirsatay uu ka tirsan yahay waa guddigii oversite-ka ahaa oo guddigaas farsamada ah waxay soo qabtaan sixi lahaa marka initiative bay qaateenoo dadaalay iyaga wadaan inay wadaan baan hadda sida aan xogta ku hayo uu jiraa laakiin guddigii howsha lahaa dastuuriga ahaa meeshu waa ka maqan yahay marka runtii waxaasna cidda samaynaysa war ka joog ciddii dhihi lahayd ma garanayna ciday tahay maxaa yeelay madax meel ka sarrayso la salaaxamada layidhi sooma haddii dowladdii ilaalin lahayd sharciga iyo dastuurka ay iyadu ka shaqaynayn cidda ka shaqaynaysa horta waa su-aal layska rabo in la ogaado oo oo laisweydiiyo anigu waxaan ku soo dhowaan lahaa haddayn rabno inay bulshadeennu dhisno haddayn rabno inaan holo u soconno waxa ugu horeeya oo aan iskula dardaarmayno waxa weeye inaan runta isku sheegno marka hore haddayn runta isku sheegin dib heshiisiintu waxay noqonaysaa wax entertainmentiga la mid oo kaleeto maalin walbaa lasu imaanayaa samar kasta vacation bay isu bedelaysaa marka dambe ya hadda doodaha xagaaga waxay isu bedeli doontaa ee, fasaxa xagaaga oo kale dad saaxiibbaa intay isu yimaadaan inay sheekaystaan oo saddex beri waxaan filayaa dad badan oo muddo aan is arag inay halka isku arkaan ama meelo kale isku arkaan bay isu bedelaysa waxaan dowladda puntland aan nahay haddaan mas-uulkeedahay magacooda ku ballan qaadayaa wixii ka soo baxa doodan ee nagu aadan inaan fulin doono haddii ilaahay idmo waxaan kaloo inaga codsanayaa dadka kale ee soomaaliyeed ee khusaysana inaad sidaas si lamida fariimo ugu dartaan hadday suuragal tahayna u tagtaan ee dokumentiyadaas soo baxayo oo wakhtiga badan gelayo oo kharashka badan gelayo oo maskaxda badan gelayso oo dad badan oon ogahay dano badan oo leeyihiin ay uga soo tegayaan ama sida la sheegaba ilaa bishii january dad cilmi baarayaal ay ku howlanaayeen inay cilmi baarad ka soo sameeyaan haddii uu noqdo wax halbacaad lagu dhisay runtii iyagana wuxuu ku yahay dhib ee, ciddii ee, hawshaas ka shaqaynaysa oo kaleetana dhib buu ku yahay marka qodobkaas runtii waxaan een, een, rajaynayaa in maanta laga bilaabo raad aroori dib looma raacaliyan wixii tegey tiigsimaad malo annagu hadda naftarkeenna haddaan gocashada badinno oon mar walba wixii tegey ku celcelinno horumar hore u socon mayno marka waxaan qabnaa maanta oo aad halka u wada joogtaan oan filayo soomaali degaan kasta in laga joogo inaad gundhig ka dhigtaan waxyaabaha halka soo noqda inaydan cilmi baarin keliya oo idinka doodine ku ilaalisaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxa ugu yar oo aad samayn kartaan waxa weeye inaad ummadda u bayaanisaan wixii aad soo saarteen iyo cidda aan fulin wax weyn bay taraysaa aniga say ila tahay Ee, dadku maanta waagi hore waa ka duwan yahayo meediyaha waa u nugul yahay madaxda haddii laba maalmo facebooka laga- lagala hadlo xoogaa qaar ba biyaha oo len isku dara marka afkana ciidama qaban karto markaan waxaan qabaa dadka la hadla runta u sheega qofka khaldan waa khaldan tahay dhaha wax badan bay taraysaa daawo badan baa ku jirta anaa ka warqabo marka aan waxaan leeyahay halla aamusina wixiinna oo sida hadda cali geedi sheegay fadhi kudiriyada keliya hawa hadlinina taas waa iga dardaaran Een, qaarkiinna marka ay ku badato facebook in la daawado yuusan ku talax tegin oo ka dhigan entertainment oo maalmalba soo taagnaan Een, runtii een, een, sharaf weyn bay dowladda puntland u tahay inay kulamada noocaan oo kaleeta ay martigeliso waxaana ku baaqaynaa kulamada geedi socodka soomaaliya loogu hadlayo inay puntland aada u soo dhoweyso waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta ka sheego inay puntland diyaar u tahay inay martigeliso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnoqda oo la yidhaahdo maqaamka muqdisho in garowa looga hadlaan soo dhaweyna muqdisho waa magaalo madaxii soomaaliya waa magaalada astaanta waa qaranka soomaaliyeed maqaamkeedu inuu dood aan dhammaanayn ku jiro aad bay noo dhibaysa xaqiiqa marka waxaan jeclaan lahayn dood furan oon cidcidi ka sheeganayn soomaali iyadoo miyir qabta intay isugu timaaddo weliba muqdisho laga soo fogeeyo ilaa ninkii dooda weyn qabay haddii la gurigiisa loogu tago cali maxamed geedi iyo halka joogaan waxaa dhici karta hadde dhaqanka waxay noqonaysaa inaan laga caraysin inaad maarata gurigiisa ugu tagto marka waxaan leeyahay in meel ka soo fog oo laysugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasisan inta aan ka warqabo waxaan kaloo ii muuqanaysa ee runtii si laa furan in loo wada hadlo waxaa iyadana wehele kusoo ba- kusoo dhaweynaya halka arrinta soomaaliya iyo somalilan iyadana waa caqabad kale oo hortaagan dastuurka aniga saa u dhigi maayo soomaaliya iyo somalilan wax la yidhaahdo sida hadda entitiga uu jiro laakiin waxaan qabaa walaalahan gobollada waqooyi jira ama maamulka somalilan inaan iyagana garow u yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan ay soo dhaweystaan inaan doodeenna dhiibanno oo dadka la hadalno kama baqayno dadka reer puntland waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka baqin hadday xujo fiican haystaan wey haddii kale waxaa u muuqanaynaa dad aan xujo haysan dowladda puntland aasaaskeeda iyo marxaladii loo maray iyo dadka aasaasta iyo xuduudaheedu wax mugdioo ku jira maaha waa cadi cid awood gaara u leh oo gorgorta ka geli kartana ma jirto dadka dhistay way cadi waa maamulka keliya oo degaanadaas dadka ay degan yihiin kulligood intay isugu yimaadeen muddo badan fadhiyeen go-aan rasmiga ka qaateen oo iyada oo muuqaal iyo cod iyo documentiya la hayo maamullada kale qaybtooda halka jiro waad og tihiinoo jujuub baa lagu dhis dadkooda joogin somalilan waa og tihiin boora baa lagu dhiso dadka ka qayb gala waa taqaanaan iyo dadka ay sheeganayaan xaqiiqada in layska indhatira ma la rabo puntland degaanada ay sheeganayso dadkii siyaasiyiinta u ahaa cuqaasha u ahaa indheergaradka u ahaa kulligood ayaa sagaashan iyo siddeeddii hal ka yimid dadka aan aada u xasuusto maxamed xaabsade iyo gaagaab aniga anuu nin yaraa ergada ka mid ahaa waagaa samayna aqoon laakiin ergadaan ku jiray si fiican baan u ogahay dadku marka si fiican bay uga qayb galeen deeqo colojoog inkastoo hadda deeqo nabadujoog loo bixiyey magacaas aabbaheed buu hayadu laakiin waa nabadujoog waxaan filayaa buugga ay soo bandhigtana aad bay ugu faahfaahisay xaqiiqada dad badan waa og yihiin ani waxaan qabaa waxyaabaha masiirka ah iyaan la siyaasadayn wax adiga kaa dambayn doona siyaasideynteedu macno kuu samaymayo sida siyaasadda ad soomaali u taqaano siyaasaddu waxay u muuqatay shaarnin leeyahay uu talanayo intuu taylarka tago saas anigu igala weyn tahay siyaasaddu waa maamul masiir ummadeed la maamulayo marka waxay u baahan tahay in dhab lagu dhiso in xaqiiqo lagu dhiso in qalbi waasica lagu dhiso wax haddaad fiirisid soomaalidu la leeyahay waa isku haystaan markaad aada u buuxdid waxa la isku haysto aada kuguma muuqanayso wax muuqanaya oo xaqiiqo ah ma jirto anu waxaan is leeyahay doodaha kani in ay dib u heshiisiin dhab ah oo ficil wadata inay ka soo baxaan waxaa u weheliyay puntland inay soo bandhigto gacanna laga siiyo qodobka dib u heshiisiinta puntland way ka gudubtay laakiin qodobka u dhigan waxa weeye qodobka dimuqraadiyiinta oo ah in qof iyo cod waxaana ka dhara garan kartaan annaga wasaaradda arrimaha gudaha waa federaalka iyo dimuqraadiyiinta dib u heshiisiinta naguma jirto dadkaan ma dagaalsana sharciga iyo waxay dhigteenna kuma kala duwanaa aragti ka duwan siday puntland ku dhisan tahay cid qabta anu weli ma arag ciddii qabtay waxaa wax ka duwan cidaan puntland joogin wey waxa ay rabtaa laakiin nidaamka siyaasiga ee dooee ay ku imaanayaan madaxdu inay horu mariso waxaan aniga qirayaa degaanadas puntland in nabad la ysku hadlayn karo iyo isku caloolfiyoobaan ay ka jiraan oo ay sahlan tahay in laga fuliyo in dadku istoorto waa xaqiiqo taas ficilkeeda dowladda puntland intii karaankeeda ah way jeceshahay inay arrintaa ka shaqayso waana iga go-aan tahay xaqiiqatan shakhsiyan ismana lihi sida dad badan u fakeraan dimuqraadiyad intaa ka shaqaysa baa cid ku khasaaraysa jirtaan waa dhici kartaa madaxda qaabkood inay shaararkaan sheegaya ka dhigtaan oo inay dhaha waa ku khasaaraysa lakiin ninkii dadkiisa wax u qabto sharafta gaagaabay uga tageen oo kale u yeelanaya maxaa cabdi xashi hadduu xil ka tago weli karaamadoodu waa yeelanayaan waxaan qabaa bal wuxuu ka heli karaa qofka nidaam jira nidaam kale uga raray inuu horumar ummaddiisa u soo kordhiyey isaguna uu maaragtay uu arrintaas ammaan ku mudan yahay marka waxaan ku boorinayaa siyaasiyiinta iyagoon waxba kala riixanayn kala jiidanayn inay si waafiya u soo dhoweeyaan arrimaha runtii dadka jiidanaya oo dhaqanka aan u leenahay oo ah xiniftanka reeraha ka dhexeeya waa wax taariikhi ah oo jira laakiin waxay u baahannahay koox intay ka karto dadka u sahmisa oo meel dooga dejisay u baahanta kaljarka waa laga guuraa soomaalina uguma horreyn cidda intay kaljar ka guurto kaljar kale u guurto ummaduhu adduunku waa soo mareen waxaan is leeyahay inaan dhaqanno aan noo masaabaxayn dowladnimadu inay qayb ka qaataan haddii jiri jireen waa laga guuri karaa anigu sidaan aaminsana laakiin waxaa la rabaa dadkii geedigaas hoggaamin lahaa in la helo oo oo dadka iyaga oon rabin u rari lahaa meesha wanaagsan maxaa yeele dabeecadda bini aadanka ayaa ah wuxuusan aqoon inuu ka baqo oo natiijada ka soo baxaysa uu ka shakiyo laakiin haddii cid natiijadaas inay fiican tahay og ay kaxayso markay dejiso wuu u mahadnaqi marka waxay ila tahay dadka noocaas ahaa dadka halka fadhiya iyo in la mida inay tahay waan isleeyahay qodobada soomaaliya inay heshiiso xasaasiga u ah in aad looga shaqeeyo waxaan sidoo kaleeto hambalyo iyo baaq u darayaa shirarka daba heshiisiineed ee ka socda deegaano soomaaliya ah oo ay ka mid tahay deegaanka qobyo oo hadda ay ku shirsan yihiin beelaha deegaankaas dega oo aan u rajaynayo xaqiiqdii inay tahay shir noocaasa oo kale intii hadda aan ogahay ay qabsadeen waa tallaabo aada u weyn oo dibadhiska soomaaliya qayb ka qaadan doonta waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dib heshiisiinta ka socota dhuusamareeb oo iyadan aan rajaynayo in ay dowladdii galmudug ay ku soo caafimaaddo oo ee dib loogu yegleelo anoo ka xum dhaawac soo gaaray waxaan kaloo baaq u darayaa daba heshiisiinta ka socota kismaayo ee ka dhalatay khilaafyadii ka dhashay natiijadii doorashada ee axmed madoobe lagu doortay ka dhalatay in iyadana daba heshiisiin laga galo waarta waxaan kaloo sidoo kale baaq u dirayaa dowladda federaalka ah oo ah dowladdii soomaali ka dhexaysay oo anigu hadda kadib puntland baa ah ma dhahaaye dowladda hooyada ah waa dowladda federaalkee bal hooyada carruurteeda dib ha u xasuuto ilaan hooyada anagana lagu doy waaye marka inaan inay bal dowladda federaalka ana ay ogaato inay iyada ubucdii tahay oo iyada laga rabo in ay noqoto midda horseedaysa inay soomaali ay dib cageer isugu istaagto runtii fariimahaas waa fariimo nabadeed mar walba nabadaan ku baaqaynaa mar walba soomaalidu wixii ay ka gudubtay inay dib ugu noqon baan la jecelnahay inaan hore u soconnaan jecelnahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay dadka puntland mar walba ku xadgudbaaya inay ka waantoobaan kuwa aan waantooga lahayn ee xagjirka ana waxaan qabaa dadka soomaaliyeed caqabad weyn bay ku noqon doonaan isku socodkooda iyo jiritaankooda iyo deganaanshahooda arrintaasna waxaan rajaynaya dadka soomaliya inay meel uga soo wada jeestaan oo aysan jirin cid si dana gaara iyadoo kale u soo dhowaysata iyo cid intay ka baqdo indhaha ka laabata labadaba in laga gudbo ana waxaan qabaa cidda danaha gaarka ah kale mararka qaarkood oo soomaalidu waxay u dagaalamaysaa sidii dowlado kuwa intay ku yahay waxay ku leeyahay cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka maxay tahay soomaaliya cadow ah ana iga leeyahay suuragal say u tahay dad ummadda soomaaliyeed cadow ah inaad u adeegsatid dad soomaaliyeed waa khataraha soo kordhaaya hadda aan maqlaayo oo khaldan dadka soomaaliyeed cadow iskuma aha waa dad walaalo ah khilaaf baa soo dhex mari karaa inay iska daaweeyaan iyagay u baahan tahay laakiin cid kaleeto inay u adeegsadaan khilaafkooda taladaas kuma talinaayo tafaynta fikirka xagjirnimada ah soomaaliya waa qeyb muhiim u ah dowladnimada soomaaliya haddaan kaas lagu dhiiran dibu heshiisiinta aan sheegayno macno badan yeelan mayso maxaa yeelay hay-ado dowladeed aan dhisnaan niri hay-adaha dowladeed meeshii laga dhisi lahaa dad aan dowladnimada rabin hadday joogaan sidii loo dhisi lahaa iyadana way adkaanaysaa marka waxaan u baahan nahay arrintaas in si mugle looga wada shaqeeyo waxyaabaha caqabadda ku ah deegaanada koonfureed xooggooda waa awoodda sii kobcaysa ee ururadaas argagixisada ay yeelanayaan oo aad u adkaanaysa in dowladnimadu ay ka hana qaado haddii soddon sano lagu jiro xabad iyo ciidan oo dadku aysan degin iyada naftirkooda dhibaato waxaa la rabaa xalka ciidanku waa xalalka ugu dambeeya laakiin inuu waktigaysan yaha la rabaa uu soo afjarmo hadduu daba dheeraado ee wuxuu burburinayaa dhammaan awoodihii bulsho meel degan ay lahaan lahayd waxaan runtii aad uga mahad celinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisa halka oo ugu horreysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxadka sitra iyo inta kale ee runtii gacanta ka geysatay iyo inta cilmi baarida samaysay waxaan aad ugu rajo weynahay inay ka soo bixi doonto go-aano dhaxalgala oo ummaddan ee, runtii u noqda kayd la hubo een, wax- ummadda soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa muddada ee, ay halka inta isla joogta in waxa ka soo baxay noqdaan wax ummadda soomaaliyeed ay u aydo oo mustaqbalkeeda qayb ka geysata ee, sidoo kaleeto martida deegaanada kale ka timid oo ugu horeysa mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed sida magacyadooda halka laga sheegay ee wasaaradahooda iyo asxaabta kale ee halka joogta oo xildhibaanada dowladda federaalka ah qaybtood ay ii muuqato ay halka joogaan waxaan runtii u rajaynayaa muddada ay joogaan inay eh, qayb ka qaataan doodaha saxda ah ee deegaanadii ay ka yimaadeen ka guuxaya Eh, shirkan waa shir soomaaliyeed Eh, waa shir eh, aan- sida aan een- een u dareensannahay uu daawo inuu ka noqdo la rabo eh, dhammaan cudurrada isku midka ah ee soomaalida waa dhici kartaa in meelo qaarkood ugu kala duwan yahay laakiin cudurradaas waa cudurro isku eg eg Eh, waxay u baahan tahay in run la sheego waxay u baahan tahay in wixii run laga sheegay ee lagu heshiiyey laysku aamino aamin darrada dadka soomaalida kala dhex taalla ruuxadeeda caqabadaha dowladnimadu u dhismi laadahay bay ka mid tahay waxaan aada ugu dardaarmayaa in la saxo fikirka dowlad dhiska dadka hadda siyaasadda ku foogan fahamka siyaasadda iyo dowladnimada ay ka qabaan naftirkeeda waxaan jeclaan lahaa cilmbaarista in lagu daro maxaa yeele dad badan oo dadaalayaan arkaa oo siyaasadda ka shaqaynaya laakiin qaarkood badankooda siyaasadda macnihii ahayd inay dalka dhisto daldumin bay ka shaqaynayaan marka taas naftirkeeda in dood laga yeesho siyaasaddu waa inay ka qayb qaadataa wax dowlad dhis ah haddii siyaasaddii u muuqato inay institutionada dadka jiray burburinayso oo kii dhaqaaqaba dacalka la haysto warkaas waxay noqonaysaa intii hore u socon lahaa inta gadaal intuu fiiriyo kii dacal ku dhiganaa iska fujiyo marka marka dad iswada haysta baa dalkii u ekaanaya marka waxaan rajaynayaa in konseptiga noocaasa ama aragtida noocaasa laga baxo oo sida dastuurka hadda la yidhaahdo maraa la kaftamaya waxay yidhahdeen dib u eegista dastuurka waxaa yidhahdeen war dastuurka horena u fiiriya ilaan dib le ha u fiirinine dalku hore inuu socdaa la rabaa mugta marka dastuurka in hore loo fiiriyo caqabadaha jira la lafo guro oo lagu gudbaa la rabaa haddaan maalin walba dib uun u malaxsanayno waxay noqonaysaa meeshii aan joognay inaan ka dhaqaaqoyn aad baad u mahadsantihiin wakhtigiina qaaliga ah waan ku faraxsanahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu xubin ka mid a guddiga dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in caqabado badan oo aan la ogeyn ay xilligan ay ka jiraan dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah ee waddanka laakiin dadweynaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaa la yidhaahdaa dastuurkii mar waxaa la odhan jiray waa la xaday mar waxaa la yidhaahdaa waa mashruuc marba meel baa loo tuuraa labadooda midna ma jiro hadda anuu jeebka iigu jira lamana xadin mashruucna ma aha puntland aasaasayaasheediina ka mid baana ilaa xildhibaanna waa ka soo qabtay cidda aan ka xadhayaa ma shacabkan anagu aasaasaha oo ahaaba mase waa cid kale haddee nin baa i weydiiyey war dastuurkii waa la xadhaya ma soo celisay Een, xadid hadday jirto iyo dhammaystir la-aan een, waxay ku xihan tahay dib u heshiisiin laftigeeda taa la sheegayo oo hay-addu soo diyaarisay aad bay u mahadsan yihiin wuxuu ka kooban yahay boqol soddo- eh, boqol afartan iyo saddex qodob shan qodob oo ka mid ah mushkiladda oo dhan shan qodob oo ka mid ah weeyaan shanta qodob waxay ku xihan yihiin dib u heshiisiin yaa laga rabaa dib u heshiisiin waa dowladda dhexe oo federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo maalintaas eh, allaha sharfe cali maxamed geedi waa ka warqabaada haddee nin mas-uulana waa ahaa oo prime ministerkii ugu horreeyey buu ahaa ilaa haddeerna siyaasadda wax ku dhex jira oo waa isla joognaa Een, waxaa la heli laayahay oo la keri laayahay dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe qodobadaa aan sheegay inay inta ka wada hedla- ka wada hadlaan heshiiyaan heshiis la-aantaasi maxay dhalaysaa wax yar oo aad ogtihiin baa ka soo qaadaya wasiirka wasiir goodax ayaa dhow wuxuu yidhi imtixaanka dowlad eh, puntland waxba kama jiraan anigu waan la hadlay message baan inta u diray waxaan idhi waa gaagaab ninka kula hadlaya ilaahda waanu isnaqaanaa waa waa wada hadalnay waxaan idhi wasiir adigu wasiirka tacliinta saraad tahay ma tihid wasiirka waxbarashada waa nidaamka federaalka sida uu yahay weeye adigu waxaad leedahay shahaadooyinka dugsiyada sare oo dowlad goboleed ee ka soo baxay inaad tasdiiqisid keliya intaasaad ku leedahay laakiin wasiirka waxbarashadu waa dowlad eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidaasoo kale waa maxay beeraha caafimaadka wixii bulshada taabanaya oo dadweynaha taabanaya oo dhan oo toos u taabanaya waxa weeyaan waa stateska weeye waa dowladaha dowladda dhexe xubinaha ka ah ma aha dowlad dowladda dhexe waagii axdiga qaranka aanu qorayno nairobi joogay toddoba wasaaradood kaliya aanu siinay inta kale waa dowladaha xubnaha ka ah suurtogeli weydii in saas lagu heshiiya marka dowladda dhexena waxay rabtaa konton wasaaradood dowlad goboleedyana mid walba konton wasaaradood weeye bal isku dara meeqa wasiir baa marka soomaaliya joogta waa qodob qodobada kale waxaa ka mid ah oo matalan dadka qaar waxay yidhaahdaan dowlad goboleed anigu waan diidey annaga waxaana la yidhaahdaa ma ayri dowladda puntland xubinna waa ka nahay dowladda federaalka ah laakiin dowlad goboleed banihi waa ka gudubnay waa macno weyn bay leedahay states marka afaf kale lagu yidhaahdo states baa la yidhaahdaa dowladaha federaalka ah lama yidhaahdo regional eh, state lama yidhaahdo ma suurtagal maaha yacni waxyaalaha laysku haystay ka mid a aan idiin sheegayo si kastaba ha ahaatee waxaan aada iyo aada u soo dhoweynayaa qodobka dib u heshiisiinta iyo dimuqraadiyadda labadaba saldhig waxaa u ah saldhigga muxuu ahaa dastuurka isaga heshiisiinta la-aantaas halkaasa joogtaa Is- qodobadaas in la dhammeeyo ma ahane dib u heshiisiin kaleeto ummadda soomaaliyeed ka dhexdhexaysa ma jirto dib u heshiisiinta iyo dastuurku markii laysku daro anigu markaan doodayna waxaan idhahaa war dastuurku madaxweyne farmaajaan ku yidhi halka kani waxaa weeyaan soomaaliya waa kala tagtay waxay rabtaa inay dib isu guursato warqaddii meherkana waa kan marka haddaynaan ismehersanin ma wada isku mid manihi ma waa kala maqana gabar iyo wiil aan isqabiil oo kale weeye oo kale laakiin isyaqaana marka isma guursan weli ismaanaan guursan marka inaan isguursanno waxay u baahan tahay dib u heshiisiin heshiisiin qodobadaas in laga hadlo ayay u baahan tahay hadda aniga waxay keenay inaan khudbada akhriyo ima keenin waan soo galay oo waxaan ku faraxsanaa doodaan ku faraxsanaa waa la ii sheegay laakiin waxaan soo dhoweyn lahaa oo aan rabnay halkaa inaan ku qabanno dood dastuurka ku saabsan shantii qodob oo u dambaysay shantii cutub oo u dambaysay oo aanu dhammaystirnay ayaan waxaan isugu yeernay dowlad goboleedyada dowladda eh, eh, xubnaha ka ah oo dhan iyo- iyo golaha shacabka iyo aqalka sare kulligood xubnaha ka socda Eh, mudane deni madaxweynaha puntland isagoo mahadsan eh, isagaa noo ogolaaday inaanu halka kan eh, doodaa ku furno oo waxa weeye du- puntland bay waxay u tahay sharaf meel kastoo aan ku qa- kala ku qabana waa weyne dowlad goboleedyadii waa noo suurtoogoy qaar burburay qaar liita qaar xaraysan oo laysku haysto oo xayndaab ku wareegsan yahay marka meesha meesha keliya xorta ah oo caqli lagu heli karo waa puntland idinkana waxaa idin leedahay dib u heshiisiinta iyo caqliga soomaali dib laysugu keeni waayo laysugu keenayo halkaanaynu ka aasaasanay aynu sidii u wadno qayb gudmay barnaamijka aysan soo gaarin kusoo dhawaada xubintaas ku-xiisaha badanta ee kalamaan xaalad kacsan jirto iyo hadday caadi tahayba duurkii waa soo kuududi jirteene maanta maxaad isu keenteen war annagaaba wardaneh maxaad haysaa war anigay dhegaysta war waa waxaad ku nooshihiin waxaa la yidhi cunug yahay la yaab kale waa adiga dharkaagiiyo maryahaagi xooree ma fannaanad baad tahay war saas ma hayna waxaa la yidhi wixii ruux ku siiyeyo lacagaha ma diidide qasnadaadu weyna xagee baad ku shubataa war saas ma hayn waxaa la yidhi horta maba daaweynide ilmahaadu badana ayaguse isnacba miyaana aabbooda dhalin war saas ma ahayna waxaa la yidhi guri qows ku nool yahay ummad badan ma deeqee dadka soo gelgelaya xaggee bay fadhiistaan magaalo mii magaalo halaas dad intee lageeha war waxaan aad sheegaysiin dumarkii hore shaqa kuma leh waana ka xishoo jireen war waxaan aad daldalaysaan micnahooda waa garan la'nahay ma jacburkii cali nuur shiinaa war waxaa la yidhi allowna asad aakhiro waxaan urursanaa yaale war jacburkaaga maahane nin dherbaadiya baa hadda ka hor wuxuu guursaday gabar reer magaala kolkaa maa markii muddo isqabeen uu furay waxaana la weydiiyey sababtii uu gabadha u furay wuxuuna yidhi saddex sababood ayaan u furay waa tan koowaade waxaa iigu wacdaa buu yidhi xabiibi boqol jeer ayaana u sheegay in xasan la ii dhaho marka ninkay ku waalatay ee xabiibi la yidhaahdo ha aado waa marka labaade markan guriga soo gala buu yidhi shumis bay ila soo aadaa sidii yidhi kitaabkii waa marka saddexaade wuxuu yidhi markaad cuntada ii keento dhinaceeda ayay ka soo gashaa oo mataqaan sharaftayda mana sugta intaan ugu soo hambaynaayo war waxaas waxaan iskugu nimid maahine xaaladda dhuusamareeb yaa war ka haayo war dhuusamareeb baa ku waalinine arrintii kismaayo war ma ka haysaan war kismaayo madaxweyney ka dharagtay hobyo war ma ka haysaan war gobolladaad ku waalateene muqdishood joogtaan war ma ka haysaan xaaladeedu meeshay marayso maandhow dadkan midba gobolow ka yimid ou ku qufulan yahay hoy lama gaadle beledka waa walaaqale inka meehaanaan fadhiyaynaa xamurweyne war gobolka sanaag puntland iyo somalilan isku haystaan maxaa ka ogtihiin war waad nala waalateene dhuusamareeb waxaa la yidhi ciidankii booliska dowladda federaalka ah ka degey xarumihii muhiimka ahaa iyo madaxtooyadii iyo ayroboorkiina waa la wareegeen madaxdii ahlu sunnana waa ka baxeen baa la yidhi oo miyay baxsadeen war ma la soo xiray war waxaan maqlayey guriga xasan daahir aweys in qol laga banaynayo cid la wada sama aqaan war xoghayihii guddiga dib u heshiisiinta galmudug ayaa hadlay wuxuuna caddeeyey guddigii inay iskhilaafeen oo kala tageen warnimayo waxaa la yidhi timir laf baa ku jirtee guddigu waa kii shirka dib u heshiisiinta dhuusamareeb ee galmudug qabanqaabinayaye maxaa kala diray war dadku timir maahane xogayuu wuxuu sheegay in shirki dhan la doonayo in shan maalmood lagu cambaambeeyo xildhibaanadii qaarna wuxuu yidhi horay buu sii xullaayeenba guddoomiyihii guddigaas cabdiraxmaan baadiyona wuxuu ku eedeeyey in afkaar diimeed iyo siyaasad guracan oo meesha ka wada oo dib u heshiisiinba ku shaqalaayeen maandhow waxay ahlu sunna dowladda kula xiriirtay ileen waxbaa ka jira war xogayaha sheegaysaan guddigu waa burburdhahay xubinnimadii guddigaa laga saaray warqad meelaha bidbidoosoo indhaha iga dhacday oo liliya cabdikaafi ee xilka loo qaaday wasiirka qorshaynta oo xaafuu ku saxiixayayna waa arkay marka waxaan la yaabay xaafi qarafaan yaa galmudug madaxweyne ka ah warnimada war ma haysaane guddoomiyihii ururka sawirada wuxuu yidhi wiil yaroo caseeyaha oo ururkayga ka mid ahaa ayaa layga kaxaysto ergada dhuusamareeb lagu darsaday yaa muslin oo iiga keenuu yidhi marka waxaan codsanaynaa buu yidhi in wiilkaas ururka sawirada ka tirsanaa degdegnala kugu soo celsho erge ka mid maahane war dhuusamareeb caseeye lama geyno askaraa la geeye naga tag war waxaa la yidhi adigoo fadhiyo geel haddii lagugu soo yaacsho rati kugu istaagiyo hal waa laga fogaadaaye waxa macallin maxamuud ku dhacay waa qiisiya yaabe xaggee bay ka aadeen talow meeshii laga waaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war markii la dhahay shirka dib ushisiinta dhuusamareeb lagu qabanaa in ahlu sunna meesha ka baxayso waa ogaa war anugu markuu khayra tagaan ogaada inay kabooda ka jafjafaayaan hoy siyaasi shuqulkii maxaa ka dhigay tabartiin maahine albiina baji magageensiino warnimayo madaxweynaha buntland siciidana wuxuu yidhi shirarka lagu raadinayo maqaamka muqdisho iyo wadahadallada soomaaliya iyo somalilan gogol baan u dhigayaa garoowe war naga tago bishii hadda goor u dhigi maamul goboleedyadii dowladda dhexe waa tii lagu heshiin wey war waxa hadlo waa taliyii ciidamada milatariga somalilan wuxuuna yidhi askartii iyo saraakiishii naga goosatay ee puntland ku biirtay waxay ahaayeen kuwo canshuurta shacabkeenna laga soo aruuriyo xaqdarro ku cuna hadday naga baxeenna ducaan ugu daraynaa korneel caarana wuxuu ku sheegay dembiile in tiirka la geeyo mudan maandhow waxaan maqli jiray waa soco weyne aan orodno war taliyaha rasaasta shacabka la dhacay waa korneel cabbaas gurey oo ka mid ah taliyaasha ciidamada axmed madoobe wuxuuna yidhi ninkii axmed madoobe ka soo horjeesta waa shabaab waan la tooganaa warwar mahaysaan degmada sablaale xalay ciidamo maraykan iyo iskuwa soomaaliye ayaa weerar ku qaaday shabaabka halkaa joogay waxayna sheegeen siddeed iyo toban dagaalamo iyo saraakiishooda in halkaa lagu dilay war war ma haysiine xildhibaan ka tirsan somalilan ayaa wuxuu codsaday in axmed madoobe uu ku casuumo xafladdiisa caleemasaarka si uu ugu hambaliyeeyo heesaan miyah mase waa xildhibaan war waxaa dhintaa la yidhi allaha u naxariista wariyo wariyaashii hore ka mid ah rugcadaay ahaa siciid bakar mukhtaar wareedhaha adinku siyaasadda waa ku waalateen arrimaha bulshada waa ka waalateen dagaallada waa ku waalateen war dagaalkaagay igula soo dhacdee meel duleedka ka adhuus mareeb waa la isku laayay hadda laba maleeshiya beelada dhagaha dhiigga isu daray war allaha kala qaboojiye jacaylka maa ku waalataan innagoon dhankii guushiyo kalgacaylka dhibkiisu naga dhaadhacsanayn oo dhab inuusan ahayn iyo dheel u naqaana yaan dhaliil uusan lahayn iyo ammaan dhaafsan xadkii mid ku soo bandhignaaye waana kii u dhammeeyoo cilmi saaray dhadhaabtoo dadku waa u dhintaa war hadda ka hor abwaan cali shan iyo toban dadka meesha ku dagaalamaya wuxuu yidhi dabka kuwa afuufaya iyo diradiraalowga daannada sokeeyaha naflaha door walba u taagan siday diintu noo sheegtay iyo daabac iyo looxa dab cadaab daabahoo loo shiduu dadab u seexda war maanta dhuusamaree backa si aa ka dabaaldegaysee beelahaas dagaal aa kala celiyaan war backa sidii dadka muqdisho shabaab ka celi waaye ma dad ayagii dagaal ay kala celi karaan war waxaan maqli jiray soomaali soomaali kale usha iyo eebada u sidata warwar ma haysaane laba boqol oo ka mida muslimiinta rohiinka ayaa banaanbax cabashaa waxay ka dhigeen dalka bangaadesh war weerarkii qaraacyadii lagu qaaday hotel dhisitu oo ku helay nairobi waxaa la yidhi lacagihii qarashkii lagu weeraray koonfur afrika laga soo diray war tirakoobka kenya ka bilowda miyaa xogtaas lagu ogaaday yaa kuu xilsaaray adiga waryaa war kenya nagaa ilaalin
war waa ina badan u tahay. war hayndiri adaa gardaran war naga taga calooshin wareegati
waa mahadsan yahay saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaas jacaaw ku yahay tana kulan dambe waxaan kaga tegayaa heestii bilowga barnaamijka idinba laqaaya tana kulan dambe nabad ahaada saaxiibayaal
madaxweyne yahay madaxweyne
dagaalkii axmed gureeye darwiishkii oo leegadiyey maalin dabiinkii la dhigay intaa waynanaga sagaale dadkaynagaaleeyihiin iyo waxaan dori kala fogaa
dagaalkii axmed gureeye darwiishkii oo leegadiyey maalin dabiinkii la dhigay intaa waynanaga sagaale dadkaynagaaleeyihiin iyo waxaan dori kala fogaa
aduuri diriyo hadal dilo nakakama saamaane waa dadka ihi marcadayni
aduuli diliyo haddaan dilo dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii baalcadaydii aduuri diriyo hadal dilo nakakama saamaane waa dadka ihi marcadayni aduuli diliyo haddaan dilo dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii baalcadaydii
caloosha qabiil ka tegay intuu qalbiyada utaan degine dawiya dhaktar mau samaynaa dawiya dhaktar mau samaynaa
madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
caloosha qabiil ka tegay intuu qalbiyada utaan degine dawiya dhaktar mau samaynaa dawiya dhaktar mau samaynaa
madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkiinnana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkiinnana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne